marka waxaa soo galay axmed faarax cali yidhaahtaa oo ku soo galay maantada magaceeda la yidhaahdo daahiyada aqoon xumo shan iyo tobankii december toddobaatan iyo sagaalkii ayaduna soo baxday wuxuu yidhi
gaariyow dabuub gabay shiibto dawga loo maro erayada hal doorkaa dabin hore ha toogtee dar yarow hanaanshiyo adigaa durbaankiyo waayadan dadkuu sida adigaa dareenkuul murto weyn ku daabaca aniguna maduulow inkastoon la ii dhilin dadku aan ugu baran madar loo dareeriyo la ygu daawan ururada dagaalkaad bilowdiyo deelayda furantaa ee duqlaalinaysee dalanmaro dariiqaad maansada u doortiyo durucdiiyo ujeeddada taa dabraya mid kale hoo markuu hooyo weeyee dhaan hoos u daadago damalkaad istiri lagad ku hamido inuu dilo duq garoobay weeyoo gudin quri ma danaqdoo duul barbaarinayaa diraac iyo gu'iyo dayr la dultaagan dheef iyo biyo uu ku dararoo dacallada ku fidiyo dibindaabyo gaadhiyo duulaan ku baxa iyo dacatiga ka dhowro weligoodba daafaca daryeelkiisa guudnimo duhur nool u joogo aan abid ka daalayn mana taag darree garo waayaha dib ugu noqo doorkii sima caddeed daran in dadkiisu tabar galo dib udhaca ka joogsado ninkii deelka maansada ku dagaali jirayoo dooda keligii waday iyo ninkii dananka weynaa waa rag uu ku daayacay danihii naftiisoo kolkay diidi waayeen yidhi waa dix dhagaxe taa dabraya mid kale hoo dulku hoolyo weeyee balan hoosu daadago in danyari ma shidayee dhuxushii daboolayd ayaa taali dogobada xaabada ku sii daray waa maxay dabayshiiyo duufaanka yimid oo dambaskii ka qaadoo dusha keenay dhamacdii dangaraara iyo halis kolkuu naga durduuray qallaacad iyo doobada da'roontii ku laayoo ku danqaabay dumarkoo wada daagshay maqashii awrkan dabreel xiray aan qoraal ku daabacay daabadkan inuu yahay ayaa doogga kalantiyo dareemada ku waabshoo yaa yidhi ku daaqnaba cudurkan dahay iyo dacataan hakinayee aan lahaa bal doondoon ilaa iilka loo diro dawo aan ku dhaydhayo dildilaacu waa maxay nabadkii ka daahiray iga daasar beebtiiyo hadallada daboolane anshaxaan la dirireen guyaal hore inaan dilo dubaaqayga geliyiyo qabiilkan dareensaday ayuu daahay buulkii luxudkii ayuu degay ayaa kiciyey doogtii jawaabaha duxdoodii adigaa daleeyo dahaarkii ka qaadae taa dabraya mid kale hoo dulku hooryo weeye baran hoos u daadagu waxmagaradku dawgan raacee aan door biday danateeg hamigoodoo doqoniimaha u filo taasiima damqaysee waxay doodi iga tahay ninka igu dayaayee iga doona rabrayb inaan ugu dubaaxshiiyo inuu diilku ii naxo amaan ugu digeeyaxo iminkan u deexane maanigaa damana iyo noqdo duunyadoo kale muddo boqola maanaha tulweynaha ku doorsada ilbaxnimada lagu diray maanigaa duufoogooo dawga toosan daba mara maanigaa nin igudana ka dulmiye ku eegto oo daafaha ku nabad gala taa dabraya mid kale hoo dulku hooryo weeye balaan hoos u daadago dabuubtii qamaan iyo deelaydii cali dhuux waayaa laysku dabakalay damanaansha awgeed maanigaa ku diirsada maaha maaha duugoo kala diraba mooyee duluc aan lahayn iyo carab darable oo dilan maanigaa damiinoo wax dallagan jiriisii suubalya dirkaygii ugu duuga looxyada dabra weerarkii hore dagaalkii walwaaleed duumaala berigii dirirtii la eediyo daawad gulufkii lagu helay barbaarkii ku dabar go'ay ilaa magaca diric iyo danab uma aqoonsado dabnaheeda kuma tiro baydan daahir weeyo hooyo deeqa mooye waa dadaban kala garan dalmariya dalmaanoo cadowgeeda ugu daran waa gaajo dubatiyo oon hurdada u diidiyo kolbaka u daraadee daahiyada aqoon xumo maanigaa ku buuboo ababkeeda dilo oo afurtiimada cariyo door weeye reer hebel reer hebelna daacuun kadurbuura waabay mindhaa doorashadii guur mindhaa doorashadii guur guurkaa ka dooniyo qoladaa ka soo durug dareenkeeda kuma rido mindhaa ruuxna kuma diro durdurada aqoontiiyo mindhaa doogga qarannimo deegaanta ubaxale fakarkeeda kama duwo waxsaan ugu dambaysin ama aan ka digayaa ku dabaali heestaba hadduu hadalku daawiyo duu dhagaha laga xidhay deeq galasho siin karo laab dacase waa hore kor labaad dalayn karo dantimooga liitiyo nacas danab u rogi karo nin bayoobay hagi karo dabree celiska maantiyo yaadiheeya siibtada halkaa ayuu ku dhameeyey